halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyotobankahanlabaataniyo mitriban herarka efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis toddobada bisha januari sannadka idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi iyo anigoo ah jamaal axmed cusmaan waxaa kaloo kaaga baxay soo kaleeto dadka duubaysay xirfadda u yaqaaniin ah inay dad isku diraan ama dad iska hor keenaan ama ay robogaanda diimeed aan saxayn ay fidiyaan say u yaqaaniin ayaa iyadana kaaga baxayso markiiba kuu soo baxaysa
kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijri ee gobolka minnesota dalka maraykanka oo ka hadlaya cajalad muuqaal oo dhowaan ururka al-shabaab soo saaray qodobada kale aan idaacadda saaka idinku hayno waxaa ka mid ah dumar jarmal oo ka cabanaya in si wada jira loo boobay jirkoodana lagu xadgudbay dhallinyaro soomaali oo xabsiyada masar laga sii daayey iyadoo kuwo kalena ay weli halkaasi ku jiraan buulo burdi oo weli go'doon ku jirta waa sidee dhaqdhaqaaqyada ganacsi warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale aad maqli doontaane marka horese warkii caalamka
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay cunuqabateyn cusubi u saari lahaayeen kuuriyada waqooyi oo tijaabisay nucleer halkaasoo dalalka maraykanka iyo kuwa kale ee waaweyn ay shaki ka qabaan in kuuriyada waqooyi ay ku guulaystay tijaabada bamhydrogina kulan deg deg oo arbacadii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ka yeesheen arrinkaas ayaa waxa ay tallaabada kuuriyada waqooyi qaaday ku tilmaameen inay tahay halis cad oo ka dhana ammaanka iyo nabadda caalamka waxay sheegeen in tijaabada nukleerka ee kuuriyada waqooyi ay ku tahay xadgudub cad qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ujeedkiisuu ahaa in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un laga hor istaago horumarinta hubka nukleerka
afhayeen militari ayaa sheegay in isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ay weeraro xagga cirka oo ay qaadeen kuna qaadeen goobo ururka isis kaga sugan yahay dalalka ciraaq iyo suuriya ay bishii disembar ku dhinteen ilaa iyo laba kun iyo shan boqol oo dagaalyahaniinta ururkaasi ka mid ah colonel steve warren ayaa warfidiyeenada u sheegay in ilaa iyo markii isbahaysigu bishii agost ee sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii uu bilaabay duqeynta xagga hawada ah ururka isis laga qabsaday dhul dhan labaatan kun oo kilomitr oo isku wareega waxaana uu sheegay in ilaa bishii may ee sanadkii hore uuna ururku wax dhula cusub uuna qabsanin waxa uu sheegay in duqeymaha isbahaysiga ee lasii xoojiyey ay waxyeello weyn ku leeyihiin waxsoo saarka saliidda ee isis iyada oo waxsoo saarku ka soo degay shan iyo afartan kun oo bermiil maalintii uuna noqday afar iyo soddon kun oo bermiil maalintii
suuqyada ganacsiga ee adduunka ayaa badankood hoos u dhacay arbacadii iyadoo dadka ka ganacsadana shidaalka ay ka walaacsan yihiin dhaqaalaha liidanaya ee shiinaha waxaa hoos u dhacu ku yimid qiimaha saliidda iyadoo sidoo kale kuuriyada waqooyina ay sheegayso inay tijaabisay bamhaydrojina suuqyada saliidda ayaa sidoo kale xaalad aan wanaagsaneyn ku tagnaa waxaana markii ugu horreysay tan iyo sanadka laba kun iyo afar barmiilkii saliidda ciriinka igu hoos uga dhacay shan iyo soddon doolar maraykanka
dabaylo ka dhashay diirimaad ku yimid badweynta basifiga ee linada loo yaqaano ayaa ku dhuftay xeebaha gobolka californiya ee dalka maraykanka dabaylaha ayaa keenay roobab waaweyn oo aad loogu baahnaa maadaama uu gobolku la ildarnaa abaar xoog badan wakaaladda saadaasha hawada ee maraykanka ayaa sheegtay in arbacadii shalay ay dhaceen khamiista maantana la filaya dabaylo xoog badan kuwaasoo keeni kara roobab gaadha in ka badan toddoba sentimitir isu socodka waddooyinka waaweyn ee gobolka ayaa xayirmi doona roob di'i doona iyo baraf buuraha ka soo dhici doona dartood saraakiisha ayaa sidoo kale ka digaya in dhulgo uu ku yimaado buuro u dhowaan dab weyni qabsaday
subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale boliiska dalka jarmalka ayaa baaraya eedeymo la xiriira kufsi iyo xatooyo oo la sheegay in gabdho gaaraya boqol ruux loogu geystay habeenkii dabaaldega sanadka cusub magaalada coln ee galbeedka jarmalka arrintaas warbaahinta dalkaasi si weyn u hadalhaysee ayaa waxaay gabdhuhu ku eedeynayaan inay falalkaasi kula kaceen dad ajaaniba u badan kuwa ka yimid bariga dhexe iyo waqooyiga afrika waxay booliisku baarayaan sheegashada arrinkaas iyo inay salka ku hayso arrimo la xiriira siyaasad oo arrintu ay gadaal ka riixayaan xisbiyo mucaarada oo nacayb dadka soo galootiga iyo islaamka iyo arrinku in si kale uu jiro haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray axmed kadiye oo ka mid ah soomaalida ku nool waddankaasi waxaana aan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo dhacdooyinkaasi halkaa ka dhacay
magaalo la dhaho coln oo ku taalo galbeedka jarmalka gobolka northern westfalen ahna magaalada afraad ee ugu weyn waddanka ayaa waxaa dhacday in boqol dumar wax ka badan ay dacwo booliska u gudbiyaan sanadkan cusub markuu bilaabay kadib afar meelood saddex meel dumarkaas dacwooday waxay sheegeen in farax xumeyn iyo tataabasho loo geystay habeenkii sanadka cusub uu soo gelaya laba kun iyo lix iyo toban kuwa kalena waxay sheegeen in la dhacay oo wax laga xaday arrinkana wuxuu ahaa siday sheegeen mid ka dhacay maxadada tareenka laga raaco ee magaalada coln ku taalo meeshaas waxaa isugu imaaday dad ka badan kun qofood dad ka badanaa isugu imaaday dacwada markii la gudbiyey dumarkii dacwoonayay waxay sheegeen dadka fara xumeeyey ee taataabtay qaab ahaan iyo nuoc ahaan inay kasoo jeedeen waqooyiga africa iyo wadamada bariga dhexe oo ay carab u badnaayeen qaabkaasay sheegeen warbaahintiiya hadalkii qaaday oo sii buubuunisay marka waxayba qorayeen in kun qofood oo carab ah ay kufsadeen ama ay fara xumeeyeen boqol gabdhood oo maaragtay jarmal ah habeenkii new yearka sanadka cusub laakiin afhayeenka booliska wuxuu sheegay ilaa iyo weli inaanan la ogeyn dadka wax fara xumeeyey tiradooda meesha dadka kasoo qayb qaadanayay dabaaldegi sanadka cusubna ay tira ahaan kun qofood iyo xoogahay wax ka badan ay ahaayeen kunkaas qofoodna aanan dhihi karin waxay fara xumeeyeen gabdhaha laakiin ilaa hadda inta la ogyahay hal saddex ilaa iyo labaatan qofood meelahaas yihiin ayna kasii badnaan karaan marka dowladdu arrintan sidee bay uga hadashay markaad fiiriso boolisku welima wuxuu leeyahay baaritaanaan wadnaa oo arrintan ku aadan iyo eedda loo jeedinayo dadkan ha booliska maalintii koowaad arrinka kamuusan hadlin maalintii labaadna kamuusan hadlin maalintii afraaduu ka hadlay markii kiisaska dacwada ay soo bateen wixiina warbaahinta ay soo qaadeen booliskana wuxuu sheegay in arrinta sida loo bumbuuninaayo aysan ahayn oo kunka qofood dhan aysan wax wada kursanin ama aysan farxumeyn wada geysanin laakiin ilaa ay weli lagu daba jiro arrinkiina waxay noqotay arrin weyn oo fadeexa ahaan iyo qaab kala duwan loo isticmaali karo dadka qaxootiga neceb waxay u isticmaaleen in arrinkan ay sabab u tahay qaxootiga faraha badan ee waddanka iska soo gelayo dadka booliskana wuxuu sheegay in arrinkan aysan ahayn arrin qaxootiga lala xiriirin karo iyo wax lamid ah markaad fiiriso dadka soo galootiga ah arrintan saameyn intee leeg bay ku yeelan kartaa iyo eedeymahan cusub ee loo jeedinayo saameyn aada u weynay yeelanaysaa oo awalba jarmalka waxaa jiray banaanbaxyo fara badan oo ajaanibta looga soo horjeedo iyo xisbiyo ajaanibta kasoo horjeedo iyo islaamkaba marka arrinkaas waxay u isticmaali karayaan arrin ay ku xoojiyaan wixii ay ku andacoon jireen oo ah qaxooti naceebka iyo waxaas lamid ah laakiin ilaa iyo weli arrinka waxaa dejinaysa saameyn weyn arrinka wuu leeyahay oo warbaahinta caalamka xataa way hadlaysaa laakiin arrinka waxaa dejinayo booliska iyo dowladda jarmalka u qaabilsan dembiyada jarmalka waxay sheegeen in arrinkan ay arrin caadi ah ay tahay oo tusaale octoobar festivaalkii ka dhacaya magaalada munshan oo faraxumeyn iyo dad alaabo laga xaday ay isugu jireen lasoo dacweeyey taasina aysan ahayn wax maaragtay cusub ama wax kale ahayn laakiin ilaa hadda waxaa la isweydiinayaa oo la baarayaa waxaan inay ahayd wax lasoo qorsheeyey ama si kale dadkii waxaan sameeyeyna weli gacanta laguma haayo ayagana waa la raadinayaa waa la baarayaa axmed kediyo oo ku dhaqan magaalada kasal ee dalka jarmalka oo khadka telefoonka igu warramayey ayuu kaasi ahaa
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal jaaliyadda soomaalida gobolka minnesota ayaa ka hor yimid cajalad muuqaala ururka al-shabaab oo dhowaan soo saaray cajaladda ayaa muslimiinta maraykanka iyo jaaliyadda madow ee asal ahaan afrika soo jeedaba ugu baaqaya inay maraykanka dagaal ka dhex bilaabaan amaba iskaga yimaadaan oo ay ku biiraan dagaalada dibadda ka socda cajaladda waxaa lagu xusay dhalinyaro reer minnesota oo horey al-shabaab ugu biiray kuwaasoo qaarkood dagaalada iyagoo ku jira geeriyooday haddaba wariyaha v o eda minneabolis maxamuud mascade ayaa dareenka bulshada ka wareystay sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daalulhijra ee magaalada minneabolis sheekh cabdiraxmaan ayaa ugu horreyn ka hadlaya waxaa daawashada cajaladda uga baxay
waxaa iiga baxayaa horta muhimka waxa weeyaan in uu murugo iyo naxdin dib ugu abuurayo waalidiintii dhallinyaradan dhashay oo markay intay waalid ilmahoodii baxeen ee ay ku biireen kooxahaas ay dhinteen laga yaaba inay xoogaa muddo isa sawirsiyoona iloobeen dib dambe markii haddana uu usoo galay cajaladan ama videogan ay usoo gashay oo ama looga sheekay ama iyaguba ay daawadeen murugaha naxdin fara badan ba iyaga uu ku abuuraya taas waa qayb waxaa kaloo kaaga baxaysa oo kaleeto dadka duubaysa xirfadda u yaqaaniin ah inay dad isku diraan ama dad iska hor keenaan ama ay propaganda diimeed aan saxayn ay fidiyaan si u yaqaaniin ayaa iyadana kaaga baxaysa oo markiiba kuu soo baxaysa waxaa kaloo kuu soo baxaysa mararka qaarkood khatarta ay yeelan karto marka nusuusta qur-aanka ee la googooyo oo qofku aayadda qur-aanka qaybtii aayaddii ka horreysayna uu ka jaro aayadda ka dambaysana uu ka jaro oo halnas oo markaa isagu ujeedo kale kale intuu soo qaato uu marka uu wax ku paanash garaya ama uu ku garaaco iyaduna khatarta ay yeelan karto ayaa kaaga baxaysa marka cajaladu waxyaaba fara badan oo kala duwan ayaa xaqiiqata markiiba kaaga soo baxaysa qofku markuu daawado yacni aad iyo aad muuqaalada ay xambaarsanayd videogan ee u xambaarsanaa waxaa ka mid ah dhallin fara badan oo soomaaliyeed oo gobolka minnesota ka tagtay oo ku dhintay dagaalada ay al-shabaab ay ku jirto haddana marka aad fiiriso weli cajaladu waxay la hadlaysaa muslimiinta maraykanka ah ee si gaara iyagoo mararka qaarna ku celcelinaya inay ama dalka dagaal ka fuliyaan amaba ay kasoo tagaan hadallada noocaasi oo weliba luuqada ingiriiska ku baxaya ee dadweynaha maraykanku ay daawanayaan saameyn intee lag ayay dadka maraykanka ah ku yeelan kartaa iyo kuwa muslimiinta khaasatan kuwa soomaalida waxaad moodaa su-aashaan su-aal aada u fiican wey waxaad moodaa hadafka ama ujeedada cajalada laga lahaa ama laga leeyahay inaysan aada u ahayn oo keliya recruitment wax la yidhahdo ama inay dad kusoo mxua kusoo jiitaan ee ay tahay in la isku diro bulshada muslimka ee taa muslimkahan in la isku diro maxaa jira markii cajaladaas ay gasho qalabka warbaahinta ee mainstreamka ama dadkan maraykanka ood og tahay already inay cajalada muxuuti janaalo fara badan oo kuwan qalabka warbaahintu ay soo daayeen qaybo ka mida markay gasho arrintaas markiiba waxay isweydiinayaan dadku oo hadday nimankanu yidhaahdeen war waddanka aad joogtaan wax ka fuliya qofkan muxuu ila shaqaynaya armuuba isaga laftiisa wax fulin karaa inay arrintaasu ay timaado oo nacaybkaas iyo cabsi ay abuurto waa waxa ay doonayeen weeye ujeedada ugu badan cajaladu xambaarsan tahayna bulshada muslimka iyo bulshada kale in la kala dilo bulshada muslimka inay cabsi dareento tii kale aan muslimka inay cabsi dareento oo la kala irdhoobo ama la kala fogaado waxa ay doonayeen waa sidaa marka ka culumo ahaan ka soomaali ahaan waxbaad is leedihiin tallaabooyinka noocaasa ayaa gudboon si mataqaanaa bulshada looga wacyigeliyo kuwa laga yaabo inay arrimahan oo kale ugu nuglaan karaan si aanay ugu kadsoomin oo kale arrinta waa su-aal aad u fiican way maxmuudow waxaa fiican dhowr tallaabo kala duwan in la qaado mid ka mid a qayb ka mid a horta waan waxaan muddoba wadnay arrin ka hortag ah oo ah bulshada muslimka ah guud ahaan degan gobolka minnesota maraykanka iyo bulshada soomaaliyeedba in ay si saxa u yihiin qayb ka mid a dadweynahan ku nool waddanka maraykanka inayna marti ku ahayn inaanan marti ahayn inaan nahay dad muwaadiniin waddankana uu kaanagii yahay in ay waajib uu naga saarayahay waddankan ilaalintiisa oo xuquuqda waddankan nagu leeyahay ay ka mid tahay xuquuqda annagu waddanka aan ku leenahay inay ka mid tahay waddanku annaga inuuna ilaaliyo taasu marka waa qayb aan muddo soo wadnay haddana in lasii xoojiyo la doonayo qaybta kale muhimka ah haddaba tallaabooyinka aan qaadin haddana in la qaado ay tahay waxa weeye arrintan in si adag loo cambaareeyo si adagna looga hortago isagoo communitigu isku duuban yahay marka taa qaybo ka mid a waan samaynay qaybo ka mid a inaan weli sii sii wadno waan doonaynaa qaybta saddexaad ee kaletee muhimka waxa weeye inay abuurto wax la yidhaahdo wadahadal oo communitiga muslimka iyo kaan muslimka ahayn inay arrintani u furto wadahadal oo communitiga muslimka ah community kale uu gaadho oo uu la hadlo lagu soo dhoweeya dadka in laga wada in in in isku dan la yahay inuu in isku maslaxa la yahay in nimanka halkaa joogaahu ay aniga muslimkaana cadow igu yihiin adigaan muslimkaana ay cadow kugu yihiin inagu marka inaan isku doon saarannahay saa darteed innagoo isku doon saaran inaan ka wada hortagno in arrintaas fariintaa la gaadhsiiyo dadka aan muslimka ahayn oo masaajidda open house inta loogu sameeyo ama martiqaad ay soo galaan lagula sheekaysta masaajidka risaalada iyo islaamku wuxuu yahay loo sharxo taas waa qayb wey meelaha laga shaqeeya ay dad fara badan oo muslimiinu ka shaqeeyaan dadda ay la shaqeeyaan laftooda inay la wadaagaan arrintaa inuu yahay qof muwaatina oo muslima inuu qofku marna uusan cabsanin diintiisa la cabsanin diintiisa la gabanin laakiin uu qofka isbaro oo uu la wadaago taasna waa qayb kaleeto weeyaan
kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota u warramayay waryahayga gobolkaasi maxamuud masacde
iyadoo dhowaan dalka masar laga musaafiriyey dhalinyaro soomaaliya ayaa waxaa maalintii shalay ahayd sidoo kale xabsiga laga sii daayey kuwo kale halka qaar kalena ay weli xiran yihiin haddaba sii dayntan u dambeysay iyo xaaladda dadka xiran ayaa waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o a ee magaalada qaahira xuseen cismaan saxnuuni dowladda masar ayaa sii daysay saddex qof oo soomaali ah oo maalmo ka hor lagu xiray magaaladan qaahira siideynta soomaalida ayaa timid kadib markii dadaal badan ay ku bixiyeen mas-uuliyiinta safaaradda soomaalida ee waddankani iyo xubno ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed saddexda qof ee xoriyadooda dib u helay ayaa kala ah axmed nuur oo ah macalin dugsi qur-aan cabdilfataax cajaba oo ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada iyo haweenay soomaaliyeed oo haysata dhalashada dalkaasi norway cabdilfataax maxamuud ducaale cabdilfataax cajab oo ka mid ah dadka ay sii daayeen ciidamada masaarida ayaan wax ka weydiiyey sida loo soo daayay iyo waxa ay kala kulmeen dowladda masar runtii maaragtay aniga iyo walaalkay iyo gabalmaamada soomaaliyeed alxamdulilah maaragta yani xorriyaddana waan helnay oo xiliyana kala duwan iyo wakti kala duwan baana lakala sii daayay lakin alxamdulilah runtii waan helnay sababtuna waxay ahayd naloo maaragtay yani ciidamada noo qabteen inaanan daamadii wadanka ama sharciga wadanka markaas aanan wadan runtiina ciidanku maasha allah yani si wanaagsan oo sharaf le ayay noola dhaqmeen ixtiraam iyo xushmad iyo bini aadnimo ku jirto bay noola dhaqmeen aad iyo aad bay umahadsan yihiin sidoo kale waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa safaaradda dalka maaragtay yani soomaaliya dalka masar oo runtii aad iyo aad kaalin weyn uga qaadatay hawshanada iyo sii deyntanada waxaan kaloo aad iyo aad uga mahad celinaya jaaliyadda soomaaliyeed waxaana maaragtay yani dhalinyarada waddanka wax ka baratay iyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed maaragtay dhahaya waa inay sharciyadooda iska wataan oo maaragtay qaamadooda ay wataan qolihii ka dhacay cusboonaysiistaan masaaridana runtii aad iyo aad bay soomaalida u ixtiraamaan oo u tixgeliyaan oo maaragtay u qadariyaan marka qadarintaas inaan ugu abaalgudno oo maaragtay sharcigan iska haysano aad iyo aad bay maaragtay u fiican tahay marka alxamdulilah hadda maaragtay yani xorriyaddana waa helnay waana nabad qabnaa barwaaqiin waxaanu ku noolaa alxamdulilah maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada booliska masaarida ay xireen saddexdan qof ee soomaalida ahi xili magaalada qaahi ay ka socdeen howlgallo lagu sugayay nabadgelyada waddankani bishii hore ayay ahayd markii dowladda masar xabsiyada ay kasii daysay lix qof oo soomaali ah ka gadaal markii maxkamad ay sheegtay in lagu waayay dacwadihii lagu soo oogay arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay dalkani laga tarxiilay muhaajiriin soomaali ah oo kor u dhaafaya lixdan qof dowladda masar ayaa si dabacsan ula dhaqanta dadka soomaalida ahi ee usoo hayaamay dalkeeda taasoo sababtay in bilihii hore xabsiyada laga sii daayay boqolaal soomaali ah oo haysa kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal sidii aad idaacadahayagii toddobaadkanba ku maqasheen magaalada buulabord ee gobolka hiiraan waxay in muddo abah godoon ugu jirtay ururka al-shabaab kadib markii ciidamada soomaaliya kuwa amisom ay la wareegeen wariyaha v o eda beledweyne xuseen xasan dhaqan oo magaalada booqasho ku tegey ayaa warbixinno kala duwan halkaasi nooga soo diray kuwaasoo ad dhegeysteen toddobaadyadii hore warbixintan saakana waxaa inoogu hayaa waxa uu kaga hadlayaa xaaladda dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaaladaasi waxaa dib u bilaabmay ganacsigii magaalada dadku waxay heleen niyad ay magaalada ku joogaan walow intii ay filanayeen aanu gaarin maryan maxamuud waxay ganacsi dhar u badan ku iibisaa degmada buulaburte v o a ayay uga warbixisay heerka xilligan ee ganacsiga degmada
ganacsigan ku haysta magaalada buulaburte waxaan ka ganacsadaa dharka dharka dukaanna ima furna gurigaan ku iibiya suuqyahana waa kala geegeeya oo waa ku wareejiya marka goorma bilowday ganacsigan dharka ee aada guriga ku iibisid qofkii rabana meesha uu joogo aada ugu geynaysa waxaan bilaabay muddo adiga hadda waxaan ku jiraa sideed bilooda markii hore ganacsigaada muxuu ahaa markii hore ganacsiga wuxuu ahaa qudaar qudaarta waxaan keeni jiray gaariya iisoo aan kasoo raro jiray afgooye magaaladan ku furi jiray tuulooyinkan u kala diri jiray hadda ganacsiga waddooyinka haddii xirmeen danta waxay igu kaliftay marka inaan ku maareeyo duruufteyda dharkaas iyo xoogaa iiga fudud yahay sidii kalenta
ganacsiga guud ee magaalada maxaa nooga sheegi kartaa dadka aanan joogin buulaburte ama deegaanada u dhow waxay aaminsan yihiin in magaalada ay go-doon tahay maxaa nooga sheegi kartaa ganacsiga magaalada ka jira qaabka uu yahay ma dadka sida ay aaminsan yihiin wax maa ka jiro maxaa noo biri kartaa intaa magaalada waxa waaye horta qof kastaba waxay keensato oo wax kastoo ay noqdaan qudaar beer ka keentay noqotaa dalag badanoo usoo go-ay noqotaa waxyaabo kaleetu ay ka keensato beledweyne oo kale muqdisho oo kale jallaqsi waa keensadaan waana lagu ganacsadaa ganacsigeeduna qof walba say wax u keensatay u iibsataa marka muddo laba sano ama saddex sano ka hor siduu ganacsigu ahaa iyo maanta sida uu yahay wax farqi ma u dhexeeyaan farqi weyna u dhexeeya sababtoo ah waqtigii horeeto magaalada wada kastaa u furneed tuulo kastaa u furneed hadda waxa waaye wax tuulaho isu gudbaa ma jiraan waa gudaha magaalada bis ganacsigeeda gudaha magaalada mooye wax oo tuulo u gudbaa ma jiraan marka magaalo aanan ganacsigeeda bannaanka u bixi karin ma kula tahay inuu yahay ganacsi shaqayn kara ama waqti dheer sii shaqayn kara waa adigu intii u socon kara waa la socdisiina waa la isku dhibaa nin ma maqalin oo soco waayo yidhi amaan ordaa nin socwey markiisii hor nin socwey ma ordi karaa waa marka waa maya waa adiga intii kolleyba oo nafta aad dhaqdhaqaaji karta nuuxi waa xasan axmed cilmi geesdiir waxa uu madax u yahay ururka dhallinyarada bula burte waxa uu rumaysan yahay inkastoo sidii hore ay wax badan xaaladdu dhaanto in haddana weli ay jirto cunaqabateyntii saarneed dhinaca waddooyinka magaalada macnihii magaaladii horumar ma lahan macnihii waddooyin furanna ma lahan runtii waxaad ogsoon tahay dhaqane saddex iyo tobankii maars laba kun iyo afartii afar iyo tobankii ayaa macnihii degmada bula burte shabaab laga bixiyey ilaa iyo waqti xaadirka aan macnihii kula hadlayane runtii waa magaalo xiran oo go-doon ah maciishadii ayaa macnihii xataa gaadiid ma soo galo magaaladii bula burte macnihii dhuumaaleysi wax la yidhaahdo ayuu kusoo galaa waxaan u malaynaa muddo saddex bilood ah ayaa macnihii hay-adda w f b ah ee macnihii raashin quudin ayay galley iyo boorish iyo saliid iyo waxyaaba noocaasa ee dejisaa dadka liita oo mudan markaasna ayaa lagu aa lagu siiyaa waxaa weli xiran maqaaxiyo waaweyn oo magaaladu ay caan ku ahayd dadka isugu safra gobollada waqooyi iyo koonfurna ay aada u garanayeen suuki sanay muumin waxay ka mid tahay haweenka bula burte magaalada annaga maqaayadda waa xiray albaabiyahan u laabay shabaab markuu baxay ka bacdi ma furin way xiran tahay maqaayaddana waxaan ku furnaa bahaysan waddadii hadday xiran tahay maxaan ku furnaa waa wadda la-aan wax noo furin male waana waktigii shabaabka u joogana maqaayadaha waa laisku deli jiray haddaana maqaayadda waa naga xiran tahay amisoon beledka ay haysataa uma dheere meel la yidhaahdo jaayigo jaabool uma dheero inkastoo ay gaalada xumeed oo guryaha isku rakabeysa haddii jalaqsi nafteeda ay dhaqdhaqaaq laga arkaayo mundada buula burtay oo xidhiirisa gobollada koonfur iyo waqooyi ma jirto xilligan gaadiid xamuul oo mara bundada waxaana ay dhisneed tan iyo sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo lixdii waxay ka gudubtay wakhtigii isticmaalkeeda loogu talagalay liibaan cabdi burusow waa guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda buula burte
bundadan sideedaba waxaa la dhisay kun sagaal boqol soddon iyo toddobadii dhismaheedana waxaa la begay soddon iyo sagaalkii xilligaas ilaa iyo waqti xaadirkan waad dareemi kartiin inta sana ay dhisan tahay marka intaan wixii kadib kolley sidaan filayna waa buundo qadiimowday in ay burburteen qarka u saaran tahay marka buundadan ayada ah hadda wixii ka dambeeya waxaa loo baahan yahay dib u habeen in la geliyo hadduu alla yidhaahdo waqti xaadirkan waa iska dareemi kartaa socodka gaadiidka sidii hororta ma aha oo ka yaryahay culeysyo badan nimanka nabadiidka ay ku qabteen degmadan buuliburta aageeda iskudayga wuxuu ka fiican yahay iskudayd la-aanta annaga waa iskudayi karnaa laakiin wax naga ballaaran waa oo qarashkeeda tabar ma u hayno laakiin iskudayna waa ku talagalaynaa hadduu alla yidhahda cidday khusaysana in wax nagala qabato waa jecelnahay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska africa waxay bilaabmaysaa soddonka bisha
waa tahay maxamed cabdi sandheere waxaad degeysanayseen warbixintii uu waryahayaga magaalada buulo burde uu ka soo diray xuseen dhaqane maxaa inoo xiga bal qodobadii wararka ugu door karoonaa haddaad noo dul marto waad mahadsantahay jamaal dhegeystayaashana waxaan ka raali gelinaynaa xayeysiiskaasi oo ah kii barnaamijka dhallinyarada koodiya bar ka soo gala oo aanu sii dayn jirnay maalmihii barnaamijka aanu isu diyaarinaynay dadweynahan aanu ogeysiinaynay inuu barnaamijka noo soo socdo haddii aan wararka caalamka kuwadii ugu door barnaamidii laba soo qabto golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay u cunaqabatayn lahaayeen kuuriyada waqooyi maadaama ay tijaabisay hub nuclear oo cusub halka maraykanka iyo dowladaha kale waaweynena ay shay ka qabaan in kuuriya ay ku guulaysatay tijaabada bamka hydrojiinta ah kulan deg deg ah oo ay arbacadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen waxay tallaabada ay kuuriyada waqooyi qaaday ku tilmaameen inay tahay halis cad oo ka dhana ammaanka iyo nabadda caalamka dhinaca iyo wararka kale ee caalamkana afhayeen military ayaa sheegay in isbahaysigu uu maraykanku hogaamiye ay weeraro xagga cirka oo ay ku qaadeen goobo ururka isis kaga sugan yahay dalalka ciraaq iyo suuriya ay bishii disembar ku dhinteen ilaa iyo laba kun iyo shan boqol oo dagaalyahaniinta ururka isis ka mid a colonel steve warren ayaa warfidyaenada u sheegay in ilaa iyo markii isbahaysigu bishii agost ee sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii uu bilaabay duqeynta xagga hawada ururka isis laga qabsaday dhul dhan labaatan kun oo kilomitir oo isku wareega waa tahay maxamed cabdisandeer aad iy aad baad umahadsan tahay bal markan dhegaystayaasha iyo aan adiguba idiin soo qabto heestan kaltum bacado
heestaasi fanaanada kaltumbacada waxay u dambeysay barnaamijka rournimo inta haddii la idhaahdo kowdii barka duurka maanta aynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.